dastuurkan runtii in la dhammaystiro wuxuu u fiican yahay dowladnimada madaxweynehuna xaquu u leeyahay in uu yiraahdo dastuurka hala dedejiyo ha yeeshee su-aal isweydiiyabaa ah maxaa toddobadii sano uu ku jiray maxaa kumeelgaarka oo lagu soo sameeyey jabuuti shantii sano oo ka hordambeysay oo la asaasay ee guddigan dib u eegista dastuurka iyo guddigan cusub hadda hawsha ay hayaan maxaa loo dhamaystiri waaya intaasoo dhan waxaa loo dhamaystiri waaya waxaa waaye waxyaabihii basig ahaa oo dhan oo dastuurka u baahnaa barid saxid waa dhameeyey waxaa keliyaba dhimanaa waxaa weeyaan maadaama dowlad federaal la noqday in dowladda muxuu xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyaan arrimaha awood qaybsiga arrimaha qaybsiga khayraadka markaas ay ka heshiiyaan qodobkaas la dhammaystiro kadibna dastuurka baarlamaanka loo gudbiyo aftina laga qaado tii aftida in loo qaadana waxaa hortaagan waxaa waaye gobolada qaarkood aan weli xoreysnayn iyo somalilan aan weli arrinteeda meel u dhicanin marka waxaan is leeyahay arrintan in la dedejiyo dastuurka aad loogu baahan yahay dastuurkan ilaa siddeed boqol erge ka badan oo qeybaha bulshada laga soo ururiyay ayaa laba kun labiyo tobankii u codeeyey wixii xilligaas ka dambeeyana dalka wuxuu yeeshay saddex baarlamaan oo labadii baarlamaan oo hore way ku guuldaraysteen dhammaystirkiisa muddadii ay jireen marka muddada u harsan baarlamaankan ma isleedahay dastuurka waa lagu dhammaystiri karaa maama horta way dhammaystiri karaan sababta waxaa weeye dowladda hadda sanadii xoogaa keliya ay joogtaa muddo fiican baa u haray sidoo kaleeto awal dowlad unitary ahaan ahaan jirnay haddaba dowlad federaal ahaan noqonay dowlad kasta oo federaal waxay haysataa mxua constitution u gaar ah hadhowna waxaa la rabaa constitutionadu inaysa iska hor imaan oo ay harmonised noqdaan oo la harmonise gareeyo laysku fiirsho qodobada kii midka hor imaanaya la saxo marka waxa waaye keliya waxay u baahan tahay in madaxda mxua soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyneyaasha kale oo muxuu ahaay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wada fariistaan inay soomaalinimada iyo baahida dastuurka u qaba in la dhammaystiro iyo in muxuu ahaaye la ansixiyo in muxuu howlahaas la dhammaystiro wax weyn ma ahan waa keliya in la wada fariisto dastuuradaas la mideeyo kadibna mxua guddiga dabeegisa dastuurka ay saxaan qodobadii lagu wada heshiiyey dastuurka ay ku saxaan guddiga oversightka ay fiiriyaan markaa kabacdi baarlamaanka loo gudbiyo maxaa nooga sheegi kartaa qodobada asalka u ah caqabadaha ama khilaafka uu ka jiro ee dastuurka uu ka dhamaystirmi layahay
waa mahadsan tahay qodobada uu ka dhamaystirmi waaye waa qodobka jabtarka layaad jabtarka maxaa shan iyo tobnaad waa jabtarka awood qeybsiga maxaa dowladda federaal ku leedahay maxaa dowlad goboleed ku leeyahay haddii khayraad lasoo saara sidee loo qeybsanayaa muxuu aha gobol baa laga soo saaray ama tuulaa laga soo saaray tuuladii laga soo saaray khayraadkaas meeqay yeelanaysaa magaaladii weyneed meeqay yeelanaysaa maamulkii kale meequu yeelana dowladdii federaalku meeqay yeelanaysaa hadda waad ogtahay waayadan oo dhan ilaa intii dowladda federaalka iyo dowladaha maamul ka ah xubnaha ay samaysmeen ma jirto maamul goboleed dowladda dhex wax ku celiya ama canshuurta ay xaqa lahayd ku celiya ama waxyaabo badan oo waajibaadaho ay lahayd dowladda dhexe ku celiya waxaas waxaa keena maxaa yeelay dastuurka ma dhammaystirna dastuurka weli ma caddaynin qodobada sida loo kala leeyahay marka anugu waxaan is dhihi lahaa waxay u baahan tahay muddo aada u yar waa iyada oo heshiis la noqdo waa iyadoo khilaafka ku kala dhex jira maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ay heshiiyaan miis wada fariistaan dadka waxgalka ah oo aqoon-yahanka ah oo dhan ka wada qayb galo arrimahaasoo dhan la dhammaystiro haddii la dhammaystiro marka in la habeeyo oo la dhameeyo oo muxuu ahaa qodobada af sharciga lagu qoro oo dastuurka lagu qoro aad bay u fududaanaysaa sidoo kaleeto waxyaabaha kale usii baahan in ayadana xal laga gaaro waxaa waaye maamulka somalilan muxuu ahaaye iyagu yiri waa goosanay waxaa kaloo ayagana u baahan maamulada kaleeto oo meelaha kaleo hadda dowladdu bilowday xoreyntooda in la dhammaystiro maadaama loo baahan yahay in dalka soomaaliya oo dhan ay aftid guud ay ka dhacday si dastuurka loo ansixiyo marka aniga waxaan qabaa haddii qodobadaas macnaha si kalsooni ah wadaninimo ah ee heshiis ah khilaaf la-aan ah loo wada fariisto waa wax wax yar lagu dhammayn karo bilo lagu dhammayn karo dastuurkuna sidaasuu ku dhammaystirmi lahaa khilaaf la-aan muxuu ahaaye dowladduna way ka bixi lahayd waxyaabaha mugdiga uga jira u baahan in dastuurka la ansixiyo